Magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne oo ka kala tirsan Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan oo ah labadii gobol ee la isku mataaneeyay isla markaana uu ka haramiyo maamulka Hirshabelle ayaa waxaa maalmahan ka socda olole nadaafadeed oo lagu xoojinayo bilicda iyo quruxda labadaasi magaalo. Dhinaca Beledweyne waxaa saxaafadda la hadlay duqa magaaladaasi Nader Tabaax Maalin waxayna sheegtay inay wado olole nadaafadeed islamarkaana ay diyaar u tahay inay laba laabto ololahaasi waxayna bulshada ugu baaqday in laga shaqeeyo nadaafadda maadaama la galay xilliga roobaadka guga.
inaan wacyigelin u diro ama aan ka hadlo dhanka nadaafadda maadaama la galay xilli roobaad nadaafaddu waa iimaan nadaafaddu waa caafimaad nadaafaddu waa quruxda magaalo ama qoys ilaahay risteed nadaafaddu waa iimaanka barkeed waxaan leeyahay dhammaan aan ka wada qaadano nadaafadda annaga dowlad hoose ahaan waxaan leenahay ilaa iyo boqol iyo shan qofood oo nadaafadda ka shaqeysa dowladda hoose bishii waxaan sameynaa laba jeer ugu badnaan saddex jeer ilaa afar jeer in magaalada la xaaqo waxaan rabaa in xilli roobaad maadaama la galay boqol iyo boqolaal midna kuma filno inay ka shaqeeyaan magaalada gudaheeda inay nadaafadda ay ka wada shaqeeyaan waxaan rabaa inaan qof kasta oo muwaadin ah oo degan degmadan beledweyne ama afartan xaafadood inay nadaafadda ka qeyb qaadato waxaan aada u boorinayaa usoo jeedinayaa cid kasta inay ka qeyb qaadato nadaafadda sababtoo ah guri kasta markii nadaafadiisa gurigi gudihiisa iyo bannaankiisa labadaba la nadiifiyo
jowharna xaafadaha waxaa ka socda olole qashinka lagu qubaayo si looga taxadiro cudurada faafa xilliga roobka taa oo ka dhigan in qeybo ka mid ah gobolkani shabeellaha dhexe uu ka cortay roobka guga